xildhibaanada lasoo doortay ee bishteeda dooranaya de madaxweyne cadaalid ah inkastoo anu aan habka loo soo doortay aanay ahayn hab ummadoo dhan matelisa ay tahay dad lasoo xulay uun oo suuqa laga soo qabtay xildhibaano wax doortay waxa la yidhi iyaguna madaxweyne waxa loogu yeera ay dooranayaan marka waxaan sheegaya anu waxaan u sheega un in xil weyni saaran yahay ilaahayna arkayo subxaana watacaala soomaaliyana arrinteedu ay aad iyo arrin aada u xun tahay oo meel khariban ay taagan tahay ay lasoo dawlado shisheeye lasoo galeen gacanta lasoo galeen waxaan oga digo dawladahaasi ciday wadaan inaanay dan soomaali wadanay dan iyagu ay rabaan ay u doonayaan u fuliyaan markaa dad dawlad kala wadato oo ay dana ka leedahay haddii ay idinkuna gacan ku siisaan oo fuska u siisaan idinkoo lacag qaatay amba ka baqay dawladahaasi in taariikhda iyo ilaahay bay la xisaabtami doon ummada soomaalida la xisaabtami doontaan uga digay markaa waxaan idhi hangurigiina ha ku footeyne damiirkiina iyo diintiina ku footeeya waxaa si kaasa u sheegay kuwa naga naga soo jeeda idinka yala jooga halkaa jooga codka bixinaya iyo waxaan ku mar haddaa halkaa cod ku leedihiin codkiina u jeeda u fiirsada ciddii wax u tagsa dadka ala joogtaan codkiina siiya baa ku yidhi ayaan codkiina noqon cod